shirkan ama conferensigan waxaa looga hadlayay doorka qurba joogta ay ku leedahay horumarinta maadaama wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka hay-adda u qaabilsan kaalmada dibadda u s aid lacago badan developmentiga ay geliyaan waxaa la dareemay baahida ah in developmentiga ay lacagta ku bixiyaan mid ka badan diaasbaraha ay bixiyaan marka roolkooda shirkan looga hadlayo waa garta marka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waaba garanay qurba joogta ayaa dalkan ku dhaqan i o m iyada laftirkeeda doorkee bay ku lahayd shirka
i o m waxay ku lahayd marka laga hadlo diaspora iyo socdaal iyo dad macnaha dhaqdhaqaaq sameeya hay-adda i o m ta way ku jirtaa runtiina shirka waxaa kasoo qaybgalay in ka badan boqol hay-adood oo kuwa deeq bixiya iyo kuwa deeqaha la siiyo oo barnaamijyada horumarinta fuliya laakiin i o m ta iyo wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka iyo u s aid si wada jiray u wada qabteen roolka conferensigan waa garta marka bal waxaad iga warantaa si gaara soomaaliya haddaan soo qaadano dalalka bariga afrika way badan yihiin shirka maxaa laga yiri oo adinka aad ka hadasheen ama aad ka matalayseen
waxaan ka imaaday gobolka minnesota oo dhowrkii usbuucoo lasoo dhaafay booqasho ay ku yimaadeen safiirka soomaaliya kenya u fadhiya safiirka mareykanka soomaaliya u fadhiya maantadan aan kula hadlayana waxaa jooga safiirka norway mareykanka u jooga waxaasoo dhan waxay ka turjumayaan baahida ama rabitaanka ama macnaha interestiga hadda loo qabo in la engage gareeyo diasporaha arrinta marka si gaara shirka waxaa loogu fokus gareeyay soomaaliya soomaaliya waa wadan dhan oo diaspora ku dhisan diasporaha lacagaha ay wadanka u diraan waxaa lagu qiyaasaa ilaa bilyan dollar lacagta bajetka dowladda soomaaliya saddex boqol oo milyan bay ka yar tahay lacagta aidka lagu siiyo ama humanitariankana one bilyan ay ka yar yihiin marka see looga faa'iideysan karaa khibradda aqoonta iyo kartida diasporaha soomaalida sidii ay kaalin uga geysan lahaayeen horumarka soomaaliya iyo wadanka nabad inuu noqdo taasaa lagu fogsgareeyo waa gartay bal etoobiya oo kaleeto hadda qalalaasooyin ayaa ka jira dabcan marka markii kulanka laga hadlayay maxaa laga soo qaatay dhinaca dowladda etoobiya bariga africa iyadana ka mid ah
etoobiya waxay ka mid tahay meelaha walwalka badan wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka iyo hay-adaha horumarinta sameeya intaba ay ka mid yihiin waxaa shirka joogoo ka soo qayb galay oo runtii baanalkii meeshan ka hadlayay su-aalo badanna weydiiyey dadka oromada ah oo maraykanka ku nool macnaha qowmiyadaha ama organisationada represent gareeya oo walwal badan ka qabay in dhaqaalaha lagu bixinayo horumarka etoobiya xilligan uuna faa'iido u sameyneynin dadkii shacabka ahaa oo gudaha etoobiya deganaa marka wax macnaha arrin siyaasadeed waaye laakiin arrinta annaga aan focus gareyneynay waxay ahayd see diasporaha loogu involved garayn karaa inay qaab ka noqdaan horumarinta laga sameynayo wadamadaas runtiina inta badan waxaan isku dayaya dhanka soomaaliya inaan aada u fogs gareeyo waa gartay marka waa yahay qurba joogta sidaasiba haddaan u dhigno ee qurba joogta maraykanka ku dhaqan ee soomaalida sidee baad gacan uga geysan kartaan wadankii dibudhiskiisii iyo sidoo kale horumarkiisa maraykanka waa wadan weyn oo marka maraykanka laga hadlayo challengeska ugu badanoo jira waxaa ka mid a soomaalida degan washington d c oo hadda aan joogniyo hareeraheeda kuwa ohio degan kuwa minnesota degan seattle california iskama warqabaan iskumana xirna macnaha jughraficale weynaanta dhulka baaxaduu la egyahay iyo caqabado fara badan oo kalea jira marka waxaa jira faker hadda aan ka fakerayno bal in meel la isugu keeni karo dadka intellectualiska ee soomaalida ee maraykanka ku nool siday isu baran lahaayeen loogana wada hadli lahaa see door midaysan uga qaadan lahayn barnaamijyada horumarinta soomaaliya waa garta qurba joogta laftirkeeda markii la eego gudaha ee dalkan maraykanka iyo wadamada galbeedkao dhan waxaa la sheegaa horumar kale inuu jiro oo ayaga laftirkooda halkan ay ku sameysteen ganacsi qaarkood ubad ay ku dhaleen ay ku korayaan ilmahooda shaqooyin ay ku haystaan marka laba adduunyo ayay u ekaanaysaa in wadankii horumarkiisii inaad sidaad adigu hadalka u dhigeysay aad wax ka qaban kartaan ama aad joogi kartaan ama aad ka warqabi kartaan halkaanna ayadoo laga yaaba in dadkii ay xidida ku tallaasheen marka sidee baad labadii doomood u wada raaci kartaan bay kula tahay zahra su-aashaas su-aal muhiima waaye waxaan rabaa dib inaan kuugu celiyo waxaa shirkan aada looga wada hadlay inta diyaasburuhu ayna ka qayb qaadan horumarka wadamadii ay ka yimaadeen marka hore inay sameeyaan horumar inay ka sameeyaan wadanka ay degan yihiin marka waxyaabaha minnesota kale aan ka hadalnay waxay ahayd wakhti badan inaan gelinay in dadku ay la mid noqdaan dadkii wadanka deganaa xagga dhaqaalihii horumarkii businesskii shaqooyinkii intaas markii la sameeyo oo mujtamacu meesha ay degan yihiin ay wax ka qabsadaan way u gudbi karaan dalkii hooyo inay wax ku kordhiyaan laakiin haddii ayagiiba ayna la qabsan meeshay joogeen waxba ma kordhin karaan